لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لابن عباس تعلموا وقال آخر وqaala haaruunu tadri bal kollay sanadku waa dadkii inoo wada horeeyey uun abu cumaysna casharkii kan ka horeeyaba uu inooguba sugnaa waana nin cabdilja ninka dambe cubaydullaahi bnu cabdillaahi baa isla reeroon yihiin san habeenka dhaweyd soo sheegnay iyadoo dee uu inoo horeeyeyna cutbat bnu cabdillaahi bnu cutbata bnu cabdillaahi bnu mascuud weeye inwaa nin iqa ah abu cumays kunyadiisana ku mashhuuraba magaciisana dee laba yaqaano cubaydullahi bnu cabdillahi bnu cutbana dee cutbahaasi waa cutbatu bnu mascuud akhuu cabdillaahi bnu mascuud weeye oo cutbatu bnu mascuud iyo cabdillahi bnu mascuud abu cumays waxaan idhi waa cutbat bnu cabdillaahi ibnu cutbata ibnu cabdillahi bnu mascuud oo isaga cabdillahi bnu mascuud baa u labaadiyo u noqonaya ama cubaydullahi bn cabdillahi bn cutba cutbahani waa aku bnu mascuud oo waxa weeye oo markaas isaga dee uu yahay cubaydullahi cabdullaahigan buu adeeruma u yahay cabdillahi bnu mascuud kolley cabdillahi bnu cutbana caawa naftiisaan arki doonaa waana dee fuqahadii madiina toddobada ahayd mid kaba mida ama cabdulmajid ibnu suhayl kolley nuskooyinka sidan baa wada dhacday malaa nuskooyinka muslim inam ahaa nin la idhaaho nuskada maqaaribada ayaa waxaa dhacay cabdulxamiid waxaana ay jirta uun waa ninin imaam maalikna muwadiiisa kuba sheegay oo cabdulxamiidna riwaayaadka qaarkood baa lagu magacaabay cabdulmajiidna waa lagu magacaabay bal waxaan leenahay waa nin magaciisu taas labada siyoodba ama labada wajba ay soo naqliyeen laakiin intooda badani cabdulmajiid baa adigu si ay magaciisa kuba dabdiyeen uu yahay wuxuu ihi haddaba cubaydullahi bnu cabdillahi bni cutba qaala lii ibnu cabbaasin cabdillaahi bnu cabbaas baa wuxuu igu yidhi taclamu hamsadii istifaamku way qadaran tahay taclamu ataclamu ma og tahay wa qaala haaruunu tadri macnaa labadan sheekhee muslime abubakar iyo haaruun ayaa midna riwaayadiisu waxay ahayd inuu yihi qaala lii bnu cabbaasin taclamu aakhira suurati nazalat min alqur'aani nazalat jamiican haaruunna waa abubakar riwaayadiisa haaruunna waxay ahayd uun halkaa taclamu bedelkeeda tadri waana isla macnown wax farqi oo udhexeeya ma jirtoon lafdiga ahayn oo atadri mid kastana hamsada istifaamku way qadaran tahay oo taclamu ma taclamu ma og tahay cubaydullaahi bnu cabdillaahi baanu la hadlayaa aakhira suuratin suuratii ugu dambeysay oo nasalad degtay min alqur'aani qur'aanka xaalay kaba mid tahay taasoo nasalat jamiican nasala degtay jamiican xaalay tay iyadoo dhan oon qayb qayb ahayne ee suuradda oo dhan oo wada socotay iyadu soo degtay iyadoo welibana qur'aanka tii ugu dambeysay soo degtayba ah taa miyaad garanaysaa maad og tahay qultu waxaan idhi cubaydullahi bnu cabdillaahi baa leh nacam haa oo ibnu cabaas buu tan ugu jawaabayaa ibnu cabbaasna isaga aada u soo dhoweyn jirayna waa ahaa kolle cilmi aad iyo aada u badanna ibnu cabbaas kaba xambaaray oo halkaa isagii abu salama la idhaah e abu salama ba odhan jiray waa had iyo goor miqaashkiisa iyo doodiisaa badnayd ama kolkol waxyaalaha uu weydiinayo iyo siyaalaha uu weydiinayo taasaa markaa cilmi qeyb kaba mida dee waxyaalo badan oo uu kaba faa'iidaysan lahaa baa markaa isaga dhaafay xagga ibnu cabbaas oo isaga odhan jiray markii dambeba low rafaqtu bibni cabbaasin lastakrajtu minhu cilman kasiiran haddaan ina cabbaas aan iyada waxa weya u dhimriyo bal agta u dhigo dee si adigu malaa waa si adigu habkii uu wuxu weydiin jiraya sida ulaba dhaqmi jiray cilmi badan baan kala soo bixina waa markii dambe waayo ula doodi jiray isagoo dee taabiciintii kaba mida markaas ama cubaydullaahi bnu cabdillaahi dee iskuulkiisu taa waa ka dunaayo markaasaa dee kolley wuxuu kala hadhi jiray ee aqoontiisii ahayd may jirin su-aashana waa weydiiyey si wuxuu u kordhiyo ugu faa'iideeyo isagii baa deeta wuxuu yidhi haayo waan garanayaayo idaa jaءa nasrullahi wاlfatxu waa suuraddaas oo dee way dhici kartaa dee suurado kale oo kuwaa yaryar oo la wadaagsaday inay mar soo wada degtay laakiin xaggan aakhirnimada iyo inay u dambeysay tanba ah deetuu yidhi haah oo waa suuraddaas markaa idaa jaءa nasrullahi wاlfatx qaala markaa ibnu cabaas wuxuu yihi sadaqta run baad sheegtay cubaydullahi bn cabdillaahi ayuu kuba odhanayaa run baad sheegtay wa fii riwaayati bni abi shayba taclamu ayu suuratin walam yaqul aakhira oo markaa in lafdigan taclamu aakhira suurati nazalat min alqur'aan ayuu leeyahay riwaayada ibnu abi shayba taclamu iyo tadri haaruun iyo way ku kala dunaayeen abubakare farqi yaroo kalena waa u dhexeeyo riwaayada haaruun tadri aakhira suuratin bay ahayd ama taclamu oo riwaayada abubakara aakhira lamay socone waa taclamu ataclamu ayu suuratin nazalat min alqur'aani nazalat jamiican saasaaydoo lafdigan aakhir baan kuba sugnayn oo walam yaqul muu odhan aakhira muu odhan bal riwaayo kalena waaba tanoo xadiidka duruqdiisii un ah waxadaanaa بن اسحاq بن ibrahيm qال أخbarana abو معaaوiyaة qال xadaثna abو cmaysi بhada الاسناadi mثlh abو cmays waa isnaadkiisii وaqaala waxaanu yihi aakhira suuraة bal marka ayn eg abو cmays markii hore waxaa ka wariyay jacfar iبnu cawn imika waxaa ka warinaya abو معaawiya ayaa kaba warinaya محamed iبnu khazim laftigiisuna waa dee lafdigan yaree waxay ku kala duwan yihiin isagaa inoo sheegaya ee isnaadkii abu cumays buu xadiidka kuba wariyey milahu xadiidkii mid laba mid ah wa qaala waxaanu yihi riwaayadiis aakhira suuratin taas buu yihi wa qaala waxaa kaluu yihi cabdilmajiidi walam yaqul ibna suhayli ibni suhaylin ma odhan oo halka aynu soo marre in cabdilmajiid ibni suhayl way ahayd can cabdilmajiid ibni suhayli isagana cabdilmajiid waa yihi cabdilxamiid muu odhanay laakiin ibn aabihiisa ma sheegina de abihi waa suhayl kaasun kale xadiidkani inta buu inooguba dhan yahaye xadiidka waxaa kuba sugan un suuradan suuratu nasri ama idaa jaa waxa weya nasrullaahi waalfatxu inay qur'aanka suuradihiisa tii ugu soo ugu dambeysay ay tahay ee soo degtay bal markaan eegno dee ibnu cabaas waa kan cubaydullaahi markuu weydiiyey isagii dee tasdiiqan laba yimi riwaayadka qaarkoodna waxaa kuma yimi oo riwaaye ibnu cumare inay soo degtayba ayaamihii xajatulwadaac iyo ayaamihii tashriiqa oo xajatulwadaac aynay sooba degtay taas baa mala iyadana xadiid ibnu cumar kuba yimi oo dee qur-aanka waxyaalihii soo degay ama qur-aankii kuwii ugu dambeeyey weeye waktigaa aada u dambeeyeyna way soo degtay laakiin arrin baa kolley halkan culimmadu dee ay la yimi ay yar muujiyaan baa jirto ah suuradda waxaa ku sugan idaa jaa nasrullaahi waalfatx fatxigana waxaa lagu fasiray fatxu maka haddii la yidhaaho xajatulwadaac bay soo degtay idaaduna istiqbaal keenayso waa wax soo socda istiqbaal ay keenayso dee nooc yar jawaab bay taasi u baahanaysaa ama waa taas waa ishkaal yar oo ay marka la yidhaaho wakti dambey soo degtaiyo xajatulwadaac waayo fatxu maka waktigaa uu kaba horeeyey arrintuna waxay marka nasriga ilaahay yimaado iyo fatxiga eed aragto dadkii oo diinta ilaahay afwaajan usoo gelaya waktiga caynkaasa fasabbix bixamdi rabbik adigu arrinkaa la kaali tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaartaas la kaalay oo taa badso taas baabay ahayd marka bal dee waa taasi imakana xadiid marfuuc oo dee bal maalan ma hayna laakiin saxaabadii umuurahan uga joogtay baa warkooda aan haynaa bacd dee maalan riwaayaad oo ka horreysin iyo waktigay soo degtay way jirtaa haddii la yidhaha waktigaa way ka horreysay ishkaal maba jiro laakiin markaa haddii ay tan tahay kolley jawaab ay kuga jawaabaan waxa weeye ama laba jawaabood baa mid mid weeyaanoo ay bacdigood yidhaahaan id adan baa bimacnaa id ah idoo dee mudii faa'iideynaysa oo macnihii istiqbaal aan lahayn macno kale oo xaafid ibnu xajar dee uu soo qaado isagoo hadalkaa dee matalan ishkaalkan iyo ama isagoo su-aashii ama waxay fanqalo odhan jireen fanqala waa fain qulta daas dee jawaabtiina qulta oo kale fanqala idhaahaa bal fanqalada kuma badan zamaqshari kitaabkiisa kuma badan kashaafkiisa de xafidna isaga zaylaciha ugaba horeeya dee waa takriijiye kitaabkiisa labadaba takriijkoodi waa madbucaysan yahay axaadiidta soo aroortay oo dhan ay kuba takriijiyeen de kaas aada hawsii waasac ahaada zaylacikiisu laakiin labadaba la madbuceeye kolle waxaan filaya kaa xaafidna dee ikhtisaar buu kiisa uba yahay cibaaradiisaa kuba badane haddaba haddii taas arrin kale uu muujiyo ah dee fadxiga uun may ahayne shardiga waxyaalo kalea la socdo ah wara-ayta naasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajanba dadkii aad aragtid oo diinta ilaahay afwaaj usoo gelaya xagga soo gelitaanka dadku ay afwaaj usoo galeen diintiina ufuudii kala duwanay timina markii sanadii fadxu maka may dhicine dabadeed bay timi marka haddii dee waxyaale ay horeeyeenba shardigii qeyb kaba midaa dambeeyeyba oo dee umuurtii arrimahan lagu wada xidhay ee dee ilaahay yidhi haddaad umuuraha wada aragto markaa tasbiixda laba kaalay manaa mar may wada dhicina way kala dambeeyeen taasi waa jawaab dee jawaab kalena waa taan sheegnay oo ilaa dambe macnaa inayna kaba dhigaan dhinac kalena kolley abubakrin iyo cumar iyo ibnu cabaas iyo waa dee laynoogaba soo naqliyey bal dee cumar iyo ibnu cabaasna saxiixa bay kuba sugantahay kalaamkoodaasiye waxay iyagu kaba dhigeen oo dee ay iyagii ku markaas inay suuradani tilmaamayso ama ay tahayba baraarujin rasuulka ilaahay lagu baraarujinayo in ajashiisii dhowaatay waana si dee cumar iyo ibnu cabaas iyo markii cumar dadkii kale akaabirta ah weydiiyey ama bedriyiinta iyagu ay macnaha guudun kuwa fasireen inuu ibnu cabaas weydiiy ui waaba tan waa jashii rasuulka ilaahay isaguna yihi taa aada m sheegtay un mooye wax kalon kaba ogey ma jirto abubakarna lagama soo naqliye macnaa inay aayadani tilmaamayso ay tambiih u ahayd ama nacii rasuulka ilaahay ajashiisi inay dhowaatay oo kale macnaa waktigii waa dhowaaday muhimadii waad gudatay markaa umuuraha caynkaas ee tasbiixdaas kala kaale rasuulka ilaahayna waa badin jiray hadday tahay salaadiisa dhexdood iyo markuu meel fadhiista iyo ee calaamad loo yeelay oo ah markaad calaamada aragto tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaarta laba kaalina markuu arkay ayuu badin jiray oo markii la weydiiye layidhi umuurahaas oonad odhan jirin baad badsataa ayuu de calaama la yeelay oo tiina waan arko sidaasaan u badsanayaaba bal markaa suuradani kolley waa qur-aanka suuradihii soo degay kuwii uguba dambeeyey de iyadoo dhanna way soo wadatay sa ibnu cabaas iminka xadiidkiisan inoogaba sugan uu rumeeyeyna cubaydullahi ibnu cabdillaahi de waxaanay calaamo iyo ishaaro u ahayd ba ajashii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inay dhowaatay waqtiyadii laba yidhi way sooba degetayna waxaa kaba miday in xajatulwadaac sooba degtay oo markaa de waana markii alyawma akmaltu lakum diinakum yoma ay soo degtay oo bal matalan taas bal waxyaalaha yadaada ka imanayana waa ta aan sheegnay baan ee ah suuradda bilowgeeda dhacda macnuhu si wax arrin soo socoto leeya markay taas aad aragtay umuurahaasi ku muuqdaan dabadeed tasbiixdaa la kaalayo taasi ay keenayso inay fatxumakaba ay kaba sii horeysay ay keenayso bal jawaabteedna waa ta aan sheegnay xadaana abubakr bn abi shaybata وaisxaaq bn ibrahim وaxmed bn cabdat الdabiy wlafd lbn abi shaybata qaala xadaana waqaala اlآkharaani abar qaaladan waa qaala bnu abi shayba in isagu yihi walafdu libni abi shayba yihi markaa qaala ibnu abi shayba yidhi xadaanaa waqaala alaakharaani labada kale waa isxaaq iyo axmed waxay yidhaaheen akhbaranaa ee laba saddexdoodna ninkay ka wada warinayaan ama xadaanaa midkood ha yidhaha labana akhbaranaaye waa sufyaanu akhbaranaa sufyaanu can camrin can cadaain can ibni cabaasin kolleyna haatan dee waa sufyaankan inuu sufyaan ibnu cuyeyne yahay aynu thawri noqonayn kola waxaanu sooba ogaanay camr sufyaanna hadduu ibnu cuyeyne camr idlaaqo dee waa camr ibnu dinaarun iyadana taas horeynuuga soo ogaanay camr ibnu dinaar cadahan uu idlaaqaya ama uu kaba warinayaana isaguba dee waa taabiciye waa cabd ibn abi rabax weeye waa umuurahaas can ibni cabaasin qaala laqiya way la kulmeen naasun dad min almuslimiina muslimiinta kaba midi rajula nin bay la kulmeen waa dad saxaabadii ahaa fii qunaymatin xayn yar ama ari yaroo lahu isaga u sugnaaday dhex jooga wada kaas bay la kulmeen waa adi aan badnaynba faqaala ninkiibaa wuxuu yidhi assalaamu calaykum uu salaamay waana taxiyadii muslimiinta dadkii jaahiliyad ahaa iskumay salaami jirintaase wax kalay taxiyadoodu ahayd faakhaduuhu ninkii way qabteenoo faqataluuhu way dileen wa akhaduu way qaateen tilka alghunaymata adhigii yaraa ee uu watayna way kaxaysteen manaa dee waxay u arkeen uun in aan islaam ahayn assalaamu calaykumna kamay soo qaadin inuu wax islaamnimo kusoo gelaya ay tahay salaamtan sharcigee uu laba yimbe dee dadkii muslimiinta ahayd taxiyadooda ana waxay yidhaaheen unse riwaayaadka dee bal inooguba yimin barhkood ma alqaa calayna asalaama ilaa liyaxtariza mina way waxaanuu salaamta u laba yimi waa si uu inoogaba badbaadoon waa ninkani inuu ku baxsaduu doonaya waa gaal inuu ku baxsadou ku badbaado doonaya ee wax kala maha waa ta yidhaaheen siibay kuba direen fanazalat waxaa soo degtay walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan walaa taquluu ha odhanina laman shaksiga alqaad riday ilaykum xaggiina dee xaggiina usoo gudbiye idin dee asalaam asalaam oo idin salaamay ee yidhi assalaamu calaykum lasta mu'minan mu'min ma tihid ha odhanin oo markaa aad siaa dhiiggiisa ku banaysataan dee tabtaquna carada alxayaati dunya baaba kaba dambaysay oo waxaa taa u yeeleysaana idinkoo adduunyada dheefteediiyo waxoogaada yare qaniimada iyo taa ujeedadiinu ay tahay ha odhanina taas baa ilaahay soo dejiyey wa qara'aha bnu cabbaasin assalaama ina cabbaas wuxuu aqriyey oo xadiidka warinayay assalaama dee kolleyna waa qira'aadka halkan la aqriyay ee weliba sabcada barhkood ay aqriyeen ama intooda badan waa taasuunoo walaa taquluu liman alqaa ilaykum assalaama waayo waxaa kaloo dee iyagana bacda sabca ay aqriyeen walaa taquluu liman alqaa ilaykum assalaama oo aan alif aanay lahayn waxaa kaloo la aqriyay yani bacd dee sabcadahani walaa taquluu liman alqaa ilaykum silma marka silma waa sulxigii asalam iyo silmina kolley macno keliya wada tilmaamayo waa alinqiyaad iyo hogaansan oo ruuxii oo dee daacadii muujisanayo dee idinba hogaansamay ama asalaam waa taxiyadii oo waata dee intooda badana ay aqriyeen uu leeyahy ibnu cabaas baana halkan aqriyay kolley macnuhuna salamkaa uu muujiyey ee inqiyaadkaasna waa dee taxiyadan uu laba yimin bay ahayd wax dee islaam lagu yaqaanay oo dad islaama laguba yaqaanay taasun bay ahayd ilaahayna tibuu iyagii kuba inkirayaa iyo ficilka ay laba yimaadeen ay ku degdegeen ruuxa dilkiisa bal ilaahay subxaana watacaala iyagii wuxuu amrayaa wixii dee ruuxay kaba muuqato calaamad uun tilmaamaysa islaamnimo inaan dee la dilin laga joogsado dilkiisii oo imankaa shahaado waa shahaatay halkan dee inooguma sugna laakiin taxiyadii muslimiintu laba yimi marka ruux kasta oo calaamo islaam ay kaba muuqato de waxa weeyaan in la dilo maaha taas waa in dilkiisii lagaba joogsado bal haddii salaam ruuxu yidhi wakti dagaal bay ahayd kolley riwaayadka qaarkood waxaaba kuba yimi reer meesha kaba qaxay inuu isagu kaba hadhay oo dee kuwa kalena waa taa muslimiinta kaba cararayay bal markaa iyagina ay u arkeen ninkani wuxuu hadalkan u yidhi inay ahayd in si ugu isku badbaadiyo taas bay ahayd dee may o islaamnimo inuu tan ku islaamayo ama tin umay arageen iyaga doonaya inuu kaga baxsado un bay uga arkeen tii baa ilaahay subxaanahu watacaala iyagii kuba inkiray oo ay dee ahayd xaqoodii inay kaba joogsadaan markaa ruux haddii salaam keliya oo calaamo kooban ah oo bal iyada markaa haddaan idhaahno ruux hadduu gaal imaka assalaamu calaykum ina yidhaaho islaamnimo kusoo gelaya iyada taa shahaadadii haddaanay jirin de imaka soo gelidii imaka taa kuma uu kusoo gelaya ma odhanay lakiin ruux horta bal wixii calaamo una islaam tilmaamaya ay kaba muuqato in la badbaadiyo dee maantana isagoo salaadii tukanayaaba la dilaya isagoo masaajidka ku jira wixii masaajidka ku jirayba waata aan aragayno weliba dalalka islaamka la qarxinaya horta waa salaam taxiya ayaa la yidhi badbaadiye oo iyagii lagu inkiro la yidhi markaas idinkuba sidaasa ahaydeen oo kolkol iimaankiina aad qarsanayseen awal horeba sidaasa ahaydeen maxaad umalayn ruux dee la arko oo dee hooy dhacdayna mandiqadeenii kaba dhacday ruux salaad kuma jira bal caalim ah oo salaad ku jiro sii jeeda lagu dhuftay xabad taas oo kale oo waxa weeyaan intii kitaabkeen adigoo ma socda bilowyadiisii baabay ahaydba marka taasba weye tadna waa l wixii calaamo lagu garto calaamo ay kaba muuqato islaamnimo daayo badbaadiya arrintuna tahay walaa taquluu liman alqaa ilaykum salaam lasam kolle riwaayadee umuuro kitaabka waynu soo maray iyadoo miqdaad rasuulka ilaahay weydiiyey nin dee isagii ruux la dagaalamayo weliba gacantiisa gooyey oo markuu gooye u arkay inuu isagiina hayo ou dee ka aarsanayo yidhi laa ilaha illa allahu maxaan ka yeela hadilin uu rasuulku yidhi waxaanu soo maray usamat bnu zayd oo nin muslimiinta dhibay oo intaa hebel iyo hebel iyo hebel dilay la garanayo oo markii dambe la soo gaadhay ee uu arkay dee haatan waktigiisii inay gaadhay laa ilaha illa allahu yidhi oy dileen ama usaama dilay rasuulka ilaahay ku yidhi maxaad ku samayn doontaa laa ilaha illa lahu maalinta qiyaamaha markay timaado ama qalbigiisa ma dilaacse markuu yihi kaana mutacawidan qatligan waayo hebel buu dilay hebel buu dilay tii oo dhan intii wixii tanaa baabiinaysa bal markaa kolley waa arrin weyn oo ah wixii dee ay islaamnimo calaamadii kaba muuqato inaan la taaban bal markaa taas hadhow haddii dee wax kale ay jiraan ay wax kala soo baxaan waa halkeeda lakiin horta taas lagu badbaadiyo walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan waqaraha ibnu cabaasin asalaama dee waana qiraa'an baan leenahay waana aktarkoodii dee asalaamana macnahay keensa oo alinqiyaad asilmana sulxi bay keensa oona macnaha kolley taa kalu bay la macnatay xadaثna abu bakr بn abi shaybata qala xadaثna gundar can shucbata وxadaثna mحamed بn المuثنى وبن bashاar وlfظ بن المuثنى qaala waxay idhaaheen labadan mحamed xadaثna mحamed بn jaعفar waana gundarkii abubakr kaba warinaya un marka waa nin keliya laba saddexan sheekhe mslimay ka wada warinayaan nina laqabkii buu sheegay nina labana magaciisun bay sheegeen dhammaantoodna waa isaguna gundar ama mxamedna can shucbata can abi isxaaq oo qaala abi isxaaq asabici weeye qaala samictu اlbara'a yaqulu kanat ilansaaru ansaari waxay ahaayeen idaa xajuu marka ay xajeen farajacuu ay laabmaan eeg way xajeen ama way cumraysteen un waayo riwaayad ka acabsan baa jiro idaa axramu markay exraamba oo ay soo noqdaan lam yadkhulu lbuyuuta aqalada may geli jirin ilaa min duhuurihaa dhabaradooda un mooye oo de waa jaahiliyadii hore waxay samayn jireen ee arrintoodu ahayd ee waa kufrigii iyo jahligu un qeyb kaba mida waxyaalihii ay diinna ka dhigteen ay isqahayna ilaah baa ugu dhawaanaysaane laakiin baatilka ahaa oo waxay ikhtiraaxdeen oo ah markuu ruuxu soo noqduu xaj ama cumro kaba yimaado aqalada kadinka kamay soo geli jireen dhabaradaasay ka soo dhici jireen ama daloolin jireen ba taasay samayn jireen ilaa min duhuuriha qaala wuxuu uhi fajaءa rajulu nin baa yimid min alansaari ansaar kaba mida fadakalayna wixii waad u arkay inay wax jaahiliye ahayd waxay hore u samayn jireen in ahayd oo wixii waa iska daaya fadakala min baabi kadinkii ayuu kaba soo galo dee kol haddaan shareecadii aanay weli burin arrinkii ansaarna caadatani ay u ahayd ninkii baa lagu qoonsadoo lagu inkiray oo la yidhi hebel waa dee waxaasuu laba yimi oo aqalkiibu kadinka ka soo galay oo faqiila lahu fii daliko bal dee waxaa la yidhi waa nin aan heeysanayn waayo riwaayadka qaarkood yimaado qudbat bnu caamir ahaa inay kaba cabireen ina qudbata bnu caamirin faajirun warkoodna dee fulaan nifaaq buu noqdayba faqiila lahu fii dalika waa iyadoo lagu ceebeynaya arrinka فنزلت hadi الآيaة aيadan baa soo degtay laysa البir بأn تأتوا البyuuتa min ظهورha مaعnaha birig iyo daacad iyo qurbadu ma aha aqalada ina xagga dambe iyo dhabaradooda aad kaga timaadaan ee birigu e waa man amaniya dee صifaadka dambe cidii صifaadkaa kuba sifowday waa daacada ilaahay kaas baa birigu ama dalbiri uu noqonaya samafalkiiyo daacadu kaa weeye ee waxaa idinku ay laba noqotee اkhtiraacateen ee wixii aa laba imanayseeni kaasi biriga iyo daacada maaha waxaa jirta kitaab ulxaj dee waa inaga dheera haatan kala badhna waa ka shisheeya malaa kitaab kala badhkiina ayaa waxaynu kuba soo maray markaa meelihii dee carafa iyo taas oo kale xadiid jaabir iyo xadiid caaisha bal waxaan soo maray imaka in wixii aan quraysh ahayn waa xumsi wixii aan hayn baynu soo maray inay caadadan lahaayeenba oo dee kolley waa caadooyin bay lahayn mid weeyaane nimankii xumsi la odhan jiray waa quraysh iyo waman waladat sida xadiidka cashaha kuba soo maray iyagu dharkooday ku dawaafi jireen laakiin dadkii aan iyaga ahayn ama wixii ay dhaleen ahayn waa kuwan siday noo dambaysaba qaawani ku dawaafi jiray marka iyaga ciddii aan ahayn waa carabtii kale dee ansaari ay kaba mid ahaydna marka ay xraamtaan ma aha markay soo noqdaan oo keliya marka ay xraamtaanba aqaladooda may kelimada kaba soo geli jirin iyagoo la yaan saqafana qarinin waa siday arrintu ahaan jirtay riwaayadka qaarkoodna yaana kitaabkay noogba kuma ay sugnayn halkaa hore waxaa kuba yimi iyadoo xaaladu ay taa tahay inuu rasuulka ilaahay dee meel bustaano joogo dee nin kale oo dee laba soo magacaabay riwaaye qudbat bnu camir inuu haabaa kuba yimi uu laba joogo rasuulka ilaahay kadinka ka baxay in isaguna dee sidii rasuulka ilaahay yeelayba uu yeelayoo ay ansaari ama qolooyinka ay kuba qoonsadeen ay rasuulka ilaahay de waa xubsi bay leeyihin isagii ficilkanuu laba yimi oo bal matalan taas ah inuu dee halkaa albaab ka galay ama albaabkii caadigaa uu kaba galay markaasaa dee aayaddu sooba degtay ah in dee qurbada iyo daacadu iyo waxaa dadku ay hawadooda iyo iyagu ay doonaan ay u arkaan qurbo en tawqiif jirin sharcigu aanu daaco ka dhigin arrinkuma ay kaba mid tahay waxyaalahan ay laba iman jireene jahligood iyo kufrigoodii un kaba mid ahayd ee birigu uu yahayba ee wixii shareecadu ay daaco iyo cibaado kaba dhigto cidda biriga ku sama samaysana ciddii dee daacadii ilaahay lama timaado waana ciddii aayadda inteeda dambe kuba sugnayd weeye laysa albiru bi an ta'tu lbuyuuta min duhuriha markaa soo degitaanka aayadda waxay ama arrintai kuba soo degtay ayaa taaba ahayd bab fي qwlihi taعaalى alam yaأni ladiina aamanuu an takshaca qulubhm lidikr اllahi kole san habeenkii dhaweyd soo sheegnay dee axaadiis kala tagsan oo dee tafsiirun kuba tacalluqsana arrinta jamcinaysaa taas baa kitaabkan dee inooguba socota abwaabta nafteeda waan arkaynaayo suuradahan ay aayaadkani kaba mid yihiin si ay u kala horeeyeen uma tartiibsana kol aayad baa imanaysa suurad hore kuma sugan ama suuradihii sare ayad suurad matalan kuwii dambe ah kuwa sugan baa iman haddana kuwii horea laguma noqono waa waxaan leena waa axaadiis mutafariqa oo tafsiir kuba tacalluqsan ayaa iyada halkan ay tahay oo sidaa taan lahayd saxiixa bukhaaritan waa kaba duwan yahay suuradu way tartiibsan yihiin suurad suuradna waa usoo dhiganaya ee waxyaalaha uu soo aroorinayana aad bay uba badanta waa taan habeenka dhaweyd shan boqol iyo ziyaada ilaa shan boqol iyo saddex malaa ee wixii raqami axaadiise aan weliba ahayn luqa la fasirayo iyo gariib la fasirayo lafti aanay taasi kuba jirin oo kolkol xataa shicir uu soo gelayo taasi aanay kuba jirin bay tahay ba waxa weeye saxiixa bukhaari ama muslim aad buu arrimuhu kuban yihin walow aayaad ama axaadiis tafsiir geli lahayd oo kitaabka ina kusoo horeeyey meelo kala duwana ay jirto haddii la uriyo iyaguna waxoogaha malaaigta in ku dhowey ay soo bixi lahaydba bal marka waxaan leynahay aayaddan suuratuxadiid waxaa ka dambaysa aayad suurat markaa suuratu carafa ayaa ka dambaysa oo waa tartiibta ha sheegayo haddaba wuxu uhi baabun fii qowlihi tacaala alam yaأni liladiina aamanuu an takshaca quluubhum lidikr illah bal iyada taas waa nusuulkeediiya wax umuur ku tacalluqsan wuxuu uhi markaa muslim xadaanii yunus bnu cabdilacla sadafiyu qaala akhbaranaa cabdullahi bnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu اlxaarisi عن سعيد بن أبي هلال عن cون بن عبد الله عن أبيه أن بن مسعوud قاaل kole horta dadku waa dad aynu soo wada aragnay un yunusna waa nin dee sheekhada waaweyn ee muslim kaba mid ah qolooyinkai atbaacu taabiciinta la kulmay ahaa asxaabtii shaaficiya waaweyneydna kaba mid ahaa taasba weeye yunus بn cabdilaclى markaa way marka waxa weeye cawn ibn cabdilaahina waa cawn ibn cabdillaahi ibn cutbat ibn mascuud weeye oo taasba weeyaan waa nin taabiciya waxay walaalayihiin cubaydullaahi ibn cabdillaahigii makaan kaba soo baxnay fuqahadii madiina ee toddobada ahayd kaba mida cubaydullahi ibn cabdillahi ibn cutbat ibn mascuud kana waa cawn ibn cabdillaahi ibn cutbat ibn mascuud taasba weeye abu cumayskina de waa isagoo cabdillahi bni mascuud waa tirsinta ku gelaya iyago cutbat bni mascuud bay gelayaanoo cabdillahi bni mascuud walaalkii ah marka ayuu ka warinaya cawn ibni cabdillahi can abihi abihi marka cawn waa nin taabiciya cubaydullaahi oo walaalkiia ka weyn dee xagga marka la eego isaguna waa nin siqoo caabid ah laakiin waana taabici un se walaalkiibaa dabaq ahaan uga horeeya qolana waa kuwa afraad buu ka dhigay xaafid hajar isaga de cubaydullahina oo qolada saddexaad uu ka geeri horreeyey muddo labaateenaan sanadooda walaalkii dee xagga marka la eego rutbada cilmigana ninkani iqa caabidaha dee rutbada cilmi markay noqoto cubaydullaahi ba aad waa dee uga horeeyo waayo waa fuqaadii waaweyneyd waa ninkuu cumar bn cabdilcaziis lahaa macnaa habeen keliya oo dee cubaydullaahi majaalistiisa iyo la fadhiisigiisa kun dinaar waan siisan lahaayo dee qol baytmaalkii uu ilaalin jiray oo xataa diidi jiray inuu laambadihiisa ama shamaciisa kol haddii hawshii uu dhameeyo wax gaara ay tahay kuba shito isagu ama uu hadduu doono amar iyo wax la keeno udgoon uusan kaysqaban jira si aan u urin bal matalan taas oo kale u ka baqanayay wax dee ah taasa ayuu lahaa baytulmaalkan ilaa intaa kaba san ujeedadu waa waxa weyne uu kaba faa'iidaysanayo dadkii muslimiintana anfacayo taa cilmiga cubaydullah bn cabdillah bal marka waa taas ama aabahood cabdillaahi bn cutba isagana kolle waxaan filaya waan soo marnay xayaatadii rasuulka ilaahi buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka uu dhashaan leenahay marka arag ma lahin oo waa saxaabiyi makama lihin waa taabiciinta raggii ugu waaweynaa buu noqone laakiin de wulida calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam marka la eega cabdillahi bni cutba waayo cutbat bni mascuudba waa saxaabi cabdillahi bni mascuud walaalkii ana bna mascuudin qaala wuxu uhi waa cabdillahi bni mascuude maa kaana ma ahayn bayna islaamina islaamka iyagii aan islaamnay haddaan saxaabadanay de waa intoodii hore u islaamtay iyo wa bayna an caatabanaa intii uuna canaantay ama waqti uuna canaantay allahu ilaahay bihadi aayati aayadda nagu canaantay inta udhaxaysa mabay ahayn aayadana lam yani ladiina aamanuu an takshaca quluubum dikr illah ilaa arbacu sina afar sanadood mooyaane oo wuxuu cabdullaahi bnu mascuud leeya aayaddani horta lam yani ladiina aamanuu an takshaca waa canaan ilaahay canaananayo saxaabadii rasuulkii ilaahay oo dee waa iyagii oo lagu dhiirinayo inay khushuucaan oo dikriga ilaahay iyo wamaa nazala min alxaq ay u khushuucaan aanay noqon dadkii iyaga kaba horreeyey kitaabka hortood la siiyey ee markii muddadu ku dheeraatay shahwo ay raaceen iyo kafladoodii qulubtoodu ay engegtay qalbigan engegiisana waxaa keena un dee shahwo la raaco iyo daacad iyo maa lagaba taga ama macaasidiiyabaa qalbigii engejiya bal marta haddaba inaanay kuwaasna laba mid noqon marka caynkaasoo arrintu ay tahay iyadoo la leeyay dee idinkoo intaa islaam ahaaba xagga marka la eego khushuucdii iyo khuduucdii wixii laydinka doonaya heerkii maydaan gaadhin weli beersadaa la leeyahay oo siday bacda mufasiriinna kaa cabiraan waa iyagii oo la raagsaday khushuucdoodii inay sifadan kuba sifoobaan oo dee aanay kuwaasna laba mid noqon haddaba wuxuu leeyahy islaamkoodii ay islaameen waa intoodii hore iyo markan aayadani sooba degtay lagu canaananayo arrintuna ay tahay khushuuca oo khushuucdiinu ha badnaato dikriga ilaahay iyo xaqaa soo degay qalbigiinu ha u dadco ha u khushuuco yaanu qalbigiinu mid engegan noqonin oo aydaan aydaan shabihin markaas dadkii idinka idinkama horreeye waktigu markuu ku dheeraadaye adduunye iyo waxa ay kuma jeesteen inay bal matalan qalbigoodu engegay halkaasay bacda mufasiriin yidhaha dee misaaxoodi iyo kaftankoodi iyo wixii baa yar batay oo dee halkii lala doonayena aan ahayn markaasa tan laguma cadaatay afar sanadood baaba udhexaysuu leeyahy alam yani manaa lam yaxin koley ana yanina sadaan kitaabka subaxeed ahayd e waa waxaan sooban manaa miyaanu iman weeye waktigii oonu gaadhin aladiina aamanuu manaa dadkii iyagu mu'miniintaha ee iimaankii dee iyagu mu'miniintaha dee ilaahay rumeeyey rasuulkiisi iyo diintiisii rumeeyey an takshaca inay quluucdo khushuucdo quluubum qulubtoodu lidikrilahi taas miyaan waktigeeda iman macnaa waa yimi weeyaan oo waktiga khushuuci lahaayeene qalbigooduna uu qoyi lahaaye waxa aan dikriga ilaahay iyo m xaqa soo degay qulubtoodu ay u hogaansami lahayd ee u khushuuci lahay qalbigooda marka waa iyagoo adigu la farayo un inay beersadaan ziyaadsadaan khushuucda iyo dee dikriga ilaahay iyo qur-aanka ay ukhushuucayaan qalbigoodu uu qoyo ay iska jiraan wixii kafle iyo qalbi engeeg uba keenaya dee qalbi engegana waa ka qalbika ugu durugsan ilaahay subxaana watacaala xaggii ugaba foge haddaba wuxuu leeyahy muddadu may sii dheeraynba waktigan waana citaab dee iyagii un wax lagu tusayo lagu hanuuninayo laleeyahayna dee wixii laydinkaba sugaye laydinka fisha waa ina xaaladiinu taa noqoto ilaa arbacu siniina baabun fii qowlihi tacaala khuduu ziinatakum cinda kuli masjid qaata quruxdiina oo dee calaqal horta marka hore cawrooyinkiina asura weeye masjid kastaba agti bal sababta aayaddu ay kuma soo degtay xadiidka inooguba iman oo wuxuu muslim yihi xadaثana mxamed ibn bashaarin qaala xadaثana mxamed ibn jacfarin xa waxadaanii abu bakr ibn naaficin kole abubakrna in badan baan soo aragnay maxamed ibn axmed ibn naafic naafic awowgii buu markaa noqonaya walafdu lahu lafdiga abubakr baa leh qaala xadaثanaa gundarun qaala xadaثanaa shucbatu can salamata bni kuhayli can muslim اlbadini can saciid ibni jubayr markaa salama iyo muslim iyo saciidintuba waa taabiciintii saddex taabici oo kala warinayo isku xigaa kuma sugan oo kale waaweynuun markaas bal de mala muslim iyo saciid way isku dhawaanayaan salam baa in yar kaba yar isaguba nin hore weeyaan oo ad raabiceen qaala wuxuu yihi ibnu cabaas kaanat waxay ayd almar'atu haweenaydu taduufu mid dawaafta bilbeyti beytka walxali hiya curyaanatun iyadoo qaawan fataqulu waxay odhanaysa waa fi ljaahiliya iyadoo waxay iyagu ikhtiraacdeen walaa waqtiyadii fiil horteed ama dabadeed wax qurayshiya baa waxaan ikhtiraacdo dadka u ikhtiraacday iyagu taa lama imanayna dadka kale waxaan ilzaamiyeen man yucirunii ya aniga icaariyeynayo oo dee bal maalan caariye ahaan ii siinaya tadwaafan waa maro aan ku dawaafo maro aan xidho inta aan dawaafayo reer makay weydiisanaysaa markaas taasoo tadwaafkaasoo tajcalu calaa farjiha ay cawradeeda yeesho oy carooda ku qariso wataqulu waxaanay odhanaysay haweeneydu alyawma yabdu bacduhu aw kulluhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu alyawma maanta yabdu waxaa muuqanaya bacduhu damiirku farjigiibuu u laamaya iyo cawradeedii barhkii aw kulluhaa ma dhammaantii baa wada muuqan ina waa tanoo maro kale iyada maradeedii kuma dawaafayso maro kalena way weydo ay kuma dawaafto reer maka ay leedahay fa markaasay leedahay maanta dee waan ku qasbanahay waxaa dawaafkiina si kale iyagii waa kuwana waxaanay ikhtiraacdeen marka famaa badaa minhu wixii kaba muuqda isagana falaa uxilluhu ma banaynayo ujeeddadu waxaan umaan dee qaawin in la la eeg eegoo la daawado taa doodayo waa waxaan kuma qasban oo arrintana ay u kaliftaye waxaan kale ujeeddadaydu may ahayn in la arko oo la daawado oo taasoo cidi ah taa kuma raaxaysato araggiisa arrinkaygu ma ahayne waa ana mudara weeye waxaan waan kuma qasban oo dee saa daraaddeed cid markaa daadaawato eegegta anigu ma fasaxayo uma banaynayo bal insaan xaj kuba soo maray waxaa xaj aan kuba soo maray xadiid caaishana aan kuba soo maray xadiidkani waa xadiidka ibnu cabaase inay ma ay haayeen waxa weeyaan ciddii aan quraysh ahayn intan laba iman jireen quraysh xumsi bay odhan jireen waa jamcu axmas waa kuwii diintooda ku dheganaa ku adkaa markaa su ibnu isxaaqi dhahaa ama qabla alfiil ama bacda alfiil bay waxaan ikhtiraacdeen waa waxa dee jahligii una waxay ikhtiraacdeen muxuu ahaa in aanay bal maalan iyagu iyo de wixii ay dhaleen dharkooday ku dawaafayaane cid aan iyaga ahayn oo debad kaba timi cuntadoona mooye cunto kalena aanay cunin dharkooda mooye dhar kale aanay ku dawaafin markaa ruuxu markuu yimaado dadkan xumsiga geed kalena waxaa kaloo ikhtiraacteen inay dee musdalifo markaa maalintaa dadku ay carafo joogaan oo carafo dee ina nebi ibraahim baa laga soo gaadhay dadku halka ay joogsanayaan iyagu qurayshi kamay bixi jirin xaramkao musdelifay joogsan jireen iyagoo le anagu dadkii xaramkan ahoo meel aan xaram hayn ma weyneynayno uma afiidu min xaysu afaada annaasu waana arrinkay kuma soo degtay saynu soo maray quraysh baa la amraya oo laleeyahy halkaa dadku joogsadeen joogsada waa carafa halkaa kasoo laabma oo kale rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh saynu soo marayna kitaabkan kuma soo marayna isagoo xataa qabla alhijra inay xaj kasta waa tegi jiray oo dacwadu dadka gaadhsiin jira oo kale iye wuxuu joogsan jiray xagga shiiyo carafo waa kii jubayr ibnu mudcib aynu soo marnay isagoo awr ka lumay oo awrkiisii daydeeya qurayshna waxay joogtaa musdalifa dadkiina carafay joogaan ayuu ku arkay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh o carafo joogo markaasaan yidhi bu ihi hada min alxumsi famaa lahu waaqifan waa qoladii xumsiga kaniye maxaa halkan dhigay oo halkan uu joogaa bal markaa taasoo waa arrin haddaba in waa waxyaalahaasay tanna markaa waa ciddii aan xumsi ahayn bal markaa ruuxa aan xumsiga ahayn ee dadka kaliya markuu xaramka yimaado doonayana beydkii inuu dawaafo horta dharkiisan kuma dawaafaya marka hore ee wuxuu eegi jiray inuu dhar qurayshi leedahay ama dadkaasi leeyihiin ciduu siiso ama caariyaha lagu siiyo ama ha laga kareeyaba hadduu markaa ruuxu dee uu tii ku helo kaasi ku dawaafaya ruuxii isagu waayey oo ama cid siisuu waayey cidba meeshii kuma laha ama wuxuu xataa ku karaysta ma helayo laba xaalo ayay dee arrintiisu ay ka dhexaysay inuu dharkiisaa ku dawaafo laakiin kor hadduu ku dawaafo markuu dawaafka dhamaystuu iska dhigi jiray waa la tuuri jiray oo allaqa ayay odhan jireen allaqa kolley sheekhuna raximah llahu tacaala halkan waa waxa weya wada cibaaradiisu aanay taa yar wada caddayn waxaa kuma sugan isagoo le kaana ahlu ljaahiliyati yaduufuuna curaata wayarmuuna hiyaaban wayatrukuuna mulqaatan cala ardi walaa yakhuduunaha abada wayatrukuuna tudaasu bilarjul xataa tabla wayusama allaqa kolley hamsadaas waxaan filaya inaanay jirin allaqa unbuu wey tahay laakiin arrinta ka yar muuqatana si aan deme cibaaradiisa aan caddayna hadday iyagoo qaawani ku dawaafay inay dharkooda haddana daadin jireen kolley arrinta waxay ahayd ruuxu hadduu cid waxsiista waayo way dhigan jireen oo dharkay iska saarayeen oo qaawani bay ku dawaafayeen oo kolle dee dumarku habeenkii dawaafaan ragguna maalintii waa tan dumarkiina aysan hadalka lahaynba taas saa ku dawaafaysa haddii aanu taa doonin oo dee xushoodbagaluu dharkiisa ku dawaafo waa dharkiisa uu ku dawaafo markaas bay tuuri jireen dharkii ay ku dawaafeen dawaafkiisi waa dhamaystay markaa way tuuraysaa oo allaqa baa la odhan jiray oo cid ma qaadanaysaa ma jirto cid ku intifaacaysaa waa lagu tumanaya ilaakaasu ku baaniyoobayaayo kaasay allaqa odhan jireen waa kaa la tuuray ruuxii uu ku dawaafay weeye laakiin hadduu qaawani ku dawaafo dharkiisii soo dhigto iskaba noqdo dharkiisa waa gashan jiray oo taasi wuu qaadan jiro macnaa haddii uu cid xubsi oo dhar siisay hesho dharkiisna waa u badbaadaya dharkaasna waa ku dawaafaya qaawani kuma dawaafayo hadduu waayo cid xubsi oo dhar uu ka helo uu waayo markaasba hadduu dharkiisii ku dawaafona dharka waa tuuri jiray markaa uu dawaafka dhamaysto haddii de markaa dib haddii uu maalan uu isqaawiyana dee dharkiisii uu dhigtayo markaa waa iyagoo dhaba dhar aanu ilaahay ku caasnay iyo kuma dawaafayna waxyabaana dee jahligii iyo kufrigii marka ilaahay muxuu soo dejiyey fanazalat hadihi aayatu khuduu qaata ziinatakum quruxdiina cinda kuli masjidin markaa maxay noqon markii la dawaafayo waa in quruxdii la qaato quruxda halkan waa cawrooyinkii oo la qariyo oo la asturo de taas baa quruxdiiba ah quruxdiina qaata dee kollayna ruuxu markaa uu dawaafayo inuu cawradiisa qariya shardi baabay sixada dawaafka uba tahay cinda jamaahiir alculamaa xanafiyada mala ka duwan oo walow iyaguba waajib ay kaba dhigaan laa shardi baanay kaba dhigin oo hadduu ruuxu isagoo qaawan dawaafo intaa uu maka joogana waa soo celinaya haddii dee uu ka tagana dhiigun baa lagu yeelanaya dawaafkiisa waa ansaxaya iyagoo yidhaah dee maaha dawaafkiina salaadii kalena dee waa tan oo cawrada in la astura inay waajib tahay qadarka cawradu intay noqonaysaa khilaaf culimada haba jiro iyadana cawradoo la qariyay inay waajib ama shardi dee shuruudii salaada ka mid tahay jamaahiirculamaa maalikiyada malaa aqwaal leh halkan oo dhowr qawliya ay kaba soo naqliyaan oo barhkood tafsiir ay leeyihiin bal quruxdii nuqaato cinda kulli masjid maxaana iyadana aynu soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii ah laa yaduufu bilbeyti curyaan sanadii sagaalaad markii xajkiisa ka horeysay abubakar radia allahu canhu dadkii muslimiintaa soo xajayay isagoo ah amiirkooda rasuulka ilaahay baa sooba diray cali iyo abu hurayra dad badanna lasoo raaciyey arab baa la gaadhsiiyey oo lahaa laa yaduufu bacda alcaami mushrik walaa yaduufu bilbeyti curyaan maanta dabadeed markaa mushrikiin baa joogay sanadaa nafteeda nin gaari beydkan uma soo xajayo ruuxu qaawana beydkii ma dawaafayo dee sanadii xajatulwadaacba gaalna ma joogin ruuxu qaawana ma iman weyo ma dawaafahaynbo bal taas bay ahayd laa yaduufu bilbeyti curyaan markaa khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ee umuurahan ayay kuma soo degtay suurat acraaf bab fي qwlihi taعalى وlaa تkrihuu fatayaatikm عalى الbغاء ilahay qowlkiisii uu yihi walaa تkrihuu haqasbina fatayaatikm waa imaada iyo dumarka addoomaha ee leedihiin calى الbغاءi zinada iyo bal markaa fujuurkaas haku qasbina asa nuزuulkeediiba xadaثna abubkr بn abi shaybta وabu quraybi جamيعا عan abi muعaawiyata wlfظ لabi quraybi marka wuxuu hi abu qurayb xadaثna abu muعaawiyata qaala xadaثna اأcmaشh عan abi sufyaana طalxaة بnu naafiع weeye عan jaabiri qaala jaabir بn cabdالlahi ba wuxuu yihi kaana wuxuu aha cabdالlahi بn ubay بn saluula waa raأس المنaafiqiin yaqulu mid yidhaha lijaariyati lah waxa inoo soo socota labaabay ahaayeen magacyadooduna waabay inoo soo socdaan jaariya ama adoon isagu uu lahaa ba wuxuu odhan jiray idhabi orod tag oo fabkiina noo doon oo noo dalab shay-an wax shaqo kale ma taqaan meel kale wax ka keentaa ma jirto waxaan uu leeyahy wax inoo doon tag oo soo sinaystooo ee waxaad ku sinaysatay buu leeyahay inoo keen iyadii buu dariibo iyo saarayaa waxaanay dee kharaaj odhan jireen anastay dee uu samayn jiray oo iyadii baa la odhanayay dee la kaalay waxoo dee soo sinayso wixii aad halkaa kuba soo heshona wax ka keeno tiiba uu kaba qaadanayay saasuu ku odhanayay idhabi fabkiina shay-an oo macnaa waxa weeyaan kolley walow ficilku hulaasiya haddana laba mafcuul buu qaatay haddii hamse laga korriyana laba taasuu buu qaadan lahaaba oo dee damiirkana iyo shay-an macnaa wax inoo dalab oo inoo doono ujeeddadu waa dee waxaad ku kasbanaysa fujuurkan faanzla allahu caza wajala ilaah baa soo dejiyey waayo riwaayaadka qaarkood waxa weeye dee way soo ashkatoodeen bo dadkii caynkaasaa baa soo ashkatooday waana intii rasuulka ilaahay soo hijroodee madiina isagoo dee ninkaa munaafiqa kaafirkaah ilahay baa soo dejiyey walaa tukrihuu fatayaatikum cala lbiqaa'i in aradna taxasuna in aradna taxasunan litabtaguu carada alxayaati اdunya waman yukrihuna faina allaha min bacdi ikraahihina lahuna waa bal bayna qaysayn gafuur raxiim ilaahay baa soo dejiyo ihi walaa tukrihu ha qasbina fatayaatikum waa dumarka addoomaha a leediin waa jamcu fataatine cala lbiqaa'i zina iyo faaxishaha ku qasbina waa san ina uba yeelayay in aradna hadday doonaan taxasunan waa tacafuf iyo isdhowr ay zinada iskaba dhowraan bal taaba weya marka shardigan in aradna kolley waa kharaja makhrija makhraj algaalib weeye waa wixii badna oo dee ruuxan la qasbaya ee waxaanu doonayn lagu qasbaya waa ruuxu doonaya tacafuf marka hore haddee san ay tahay inay haddii aanay marka horeba iyadu u jeedin iyadu waxaan ay doonayso oonay cifa iyo isdhowr uma jeedin qasab meeshii maba imanayo waxay doonayso taasi qasab uma baahna ruuxan la qasbaya waa waxa ruuxaan waxaan raalli ka ahayn oo diidan oo tacafuf doonaysa ayuunbaa qasab ka suurtogala ee maha macnuur hadda iyadu markaba waxaan ay dabeeco kaba dhigatay adiguna u ogolo oo ufasaxo wax ka qaado arrinku kaa maaha ee waa tii haalibka ahayd oo waxa weeyaan waa sii badnayd weeyaan oo tan weeye oo marka ee maqsuudku kolley ikraah cala zina xaraam ama iyadoo ha doonaysa taxasun ama yaanay dooninbe shardigani waa dee markaa kharaja makhraj alghaalib oo dee sida kutub usuulna aimada ay ku bayaamiyaan haddii shardigu ama inuu yahay dee makhraj alghaalib ama qeydkani makhraj alghaalib uu markaas dee si haalibka hayn yahay mafhuum ma yeesho mafhuum mukhaalafo ma yeesho oo lama odhanayo haddaanay taxasun doonayn de waxani waa jaa-is lama odhanayo sababtu waa dee sii badnayd waana sida uu ku suurtagelaya ikraah ee ruuxu isagu waxaan doonaya qasaba meeshii mama jiro dee cid qasbaysaa ma jirto isagaa wixii watoo doonayabe haddaba in aradna taxasuna maxaa saa u yeelayeen waa litabtaquu si a u dalabtaan oo carada alxayaati dunya noloshan adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo dheefteeda waman yukrihuna dadkaa iimaada ah ee fatayaadka ah ruuxa qasba ee ku qasba zinada ku qasba faina allaha ilaahay min bacdi ikraahihinna waa qasabka iyaga la qasbay dabadeed lahuna kolley imaamka raximah llahu tacaala wuxuu caddaynaya oo halkan leeyahay cid aqridayba lahuna ma jirto oo quraadii ah ee waa tafsiir walow de hadda laga yaabo qurdubiyayna magacyo magacaaba laakiin qiraata waa turtay maaha ee waa tafsiir un bay arrinkani yahaye loogama jeedo inay qur'aan la aqriayo soo degay ay tee waa tafsiir oo macnu waa maxay in haddii la yidhaaho waman yukrihuna faina allaha min bacdi ikraahihina laba macno ixtimaalaya kan isaga wax qasbaye kii mukriha ahaa dee intaa uu qasbay dabadeed ilaahay waa u dambi dhaafaya iyo in kuwa la qasbee mukrahaadka marka lahuna waxay noo fasiraysaa cidda loo jeedo maha kii wax isagu qasbaye looma jeedo oo maaha oo lama laha kan wax qasbaya ilaahay u dambi dhaafaya waa kuwa la qasbay ikhtiyaarba aan lahayn waa addoomo hadday diidaanna la garaacayo la dhibayo hadduu doono uu dilayaba kuwa caynkaas ah dee ilaahay subxaanah watacaala inay ikhtiyaarkooda waxani maaha dhib ay iskagaba furanayaan bay tanu laba yimaadeen ee ilaahay iyagii waa u dambi dhaafaya u naxariisanaya taasi wey ayaa macnuu yahy marka lahuna waa tafsiir oo macnuhuna waa maxay almakfira waraxma lahuna waa lilmukrahaat maaha lilmukri liman akrahahuna taas makfiradan iyo raxmadan e haddii u ruux saa yaqaanay waxaan ku dhaqmi jiray tawbad dhaba ka toobad keena isagana albaabka tawbadda way uxidhan tahay ee kuwa waxa weeyaan ikraahi muxuu kaba ridayaa in la xado oo dadka caynkaasa xad lagu oogo taas waa kaba ridaya dee kol haddaan weliba imaka dee zinadoo kale iyo waaba yidhahdeen culimada in qaar ikrah kuma banaa dee waxa weeyaan in halkan kuma banaanaato wixii alihii ikrah kuma banaanaanaya maaha marka rag marka ay noqoto waa sax ee dumar markay noqoto dee kolkol baaba dumarkaa la kufsanayo haddii la doono la xidhxidhayo la dilayo o kale kuwaasna dee xad iyo bal ismigii iyo waxyaalahaasi ruuxu hadduu yahay ikraah mid mulji ah aha mid nooc ikhtiyaar jiro haddii ay qayliso ama ay daafacdo oo kale laga tegayo taasoo kale iyada dee ikraahii markaa weli maaha mid xaqiiqoobay ay ka nahyi mulji ahaaye dariiq kaloo u furanba aanay jirin oo kale dee ismi iyo xad labadiiba waa ka dhacaya xadna laguma laha dee ismina uu kaba dhacaya kol hadduu muljiya lakiin inkri aan mulji ahayn baa dee kalaam ku imanaya maqsuudkuna waxa weeyaan shardiga waata aan soo sheegnay alikra cala zina waa xaraam waxa weeye laakiin dee suuradii ikraahu markay noqoto cadama ruuxan waxaanba doonayo suuradii baan xaqiiqoobeyn allahuma suura yidhaahano waa san shaaraxana kuma sugano hadday dee mid bay doonayso ama ay wadatay markaasuu mid aan kii ahayn kuma qasbaya jaanibka ikraa waa iman karaa ruux kii ay wadatay iyo waxaanay waxaan islaba yaqaaneen aan ahayn oo kale laakiin dee muhimku waa bakrik alqaalibun ee ikraa sina kuma banaanaa wey وxdثني أbو كاmr الجحdري qال xdثna أbو cawانة عن الأعمشh عن أbي سفyان عن جابر أن جاaرية لعبد لله بن أbي by بن أبي بن سلولة يuقال لaha مusaykة iyo وأخرى mid kaleo يuقال لaha أmaymaة أنa جاaرية جاariyo لcabdاللahi بن أby u sugنaata يuقaaل لaha waxa lagu magacaabaya hadalkii dhamayso musayk musayka la odhanayay وأخرى mid kalena يuقaaل لaha waxa lagu magacaabaya umaymaة umayma la odhanayay fakana wuxuu aha ina ubayi yukrihmaa mid ku qasba calى الزina wax kale muxuu ugu qasbayaa laba arrimoodba waa ka leeyo dee waxaan ay zinada kusoo helayaan buu ka qaadaya oo isagii qaadanaya iyagii baabuu dariibo saaraya leeya soo xoogsado waxaa kusoo xoogsado ania waxaa iisoo hooye waa mid arrin kalena hadday saa ay wax ku uuraystaan oo kale de waxa weya ilmihii addoon uu leeyaho haddana u noqonayaayo dee halkan oo kale tan ama cid markaa ha ka iibiya ama kii waxaan sameeyey intuu xoola ka qaata dib ha u siiya ama wax kalabe oo umuurahaasi uba jeeday dee dad kalena way jireen oo qabla alislaam oo waxa dee ay isticmaali jireenba fashakata way ashkatoodeen oo dalika ila nabiyi sala allahu alayh wasalam arrinkoo dee markii hore qarsoonaa bay rasuulka ilahi ugaba soo ashkatoodeen faanzala allahu ilaah baa soo dejiyey walaa tukrihu fatayaatikum cala lbiqaa'i ilaa qowlihi gafuuru raxiim baabu fii qowlihi tacaala ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim lwasiilata bal tafsiirkeedu ama laqbadeedu xadiidkan laba sugaynaa waayo sabu nuzuulkina waynu laba socdaa xadثna abubakr bn markaa ilaahay qowlkiisii ui ulaaئika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilىa rabbihim اlwasiilata ayuu baabkeedii yahay oo wuxuu yihi mslim markaa imaamku raximah الlahu taعaalى xadثna abubakr بn abi shaybata qaala xadثna cabdالlahi بn idriis عan اlأcmaشh عan ibrahima عan abi macmari cabdالlahi بn skbra عan cabdالlahi fii qowlihi عaزa wajل ulaaئika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilىa rabbihim اlwasiilata ayuhm aqrabu manaa aayaddaas waa fii tafsiiri ama fii sababi nuzuuli qowlihi caزa wajal wey waa isagoo caddaynaya oo sheegaya sababtii iyo waxa weya inuu kuba soo degaye bal tafsiirkii ilaahay qowlkiisa uu yihi ulaaئika kuwa aladiina kuwaasoo yadcuuna ay yadcuunahum aaliha ay ilaahye kuba sheegayaan ama yadcuunahum ay caabudayaan yabtaguuna waa markaa kollay sababtaa inoo sii caddayn doonta waxaa laga yaabaana dee icraabihii mid kamidaan ku soconaya kitaab tafsiirana ma joogo yabtaguuna kuwa caynkaase iyagu ay iyagu ilaahyaba ku sheegayaan ama ay caabudayaan yabtaguuna way dalbayaanoo ilaa rabbihim alwasiilata macna waa qurbo iyo daaco iyo wixii dee wasiiladu waa wixii ilaahay looguma dhawaadee ama wixii wax loogu dhawaadee waa dhawi iyo daacobay ilaa rabbihim rabbigood macnaa wixii u dhoweyn lahaa rabbigood ayaabay iyagu dalbayaan oo waa kuwa daacadii bay la imanayaan cibaadadii bay la imanayaan isagay caabudayaan iyagoo doonaya inay uguba dhowaadaan ayuhum aqrabu bal aladiina yadcuunadii baan ka bedelaynaa waana waxaan leeyahay un icraabaha mid kamida weeye waatan kuba gaabsanayo ayuhum koodii aqrabu isagu dhowaan badnaaye isagu ilaahay xaggiisa u dhowaan badnaa ayaaba ah kaa isagu dalbaya waxaa dee ilaahay uba dhoweynaya waxaan ay iyagu masalan cibaadadan la caabudayana raallina kama aha shaqana kuma laha bal taaba weeye sabu nuzuulkiina waa kana oo wuxuu yihi ma ama tafsiirkii qaala ibnu mascuud baa wuxuu yihi kana nafarun waxay ahaayeen koox min aljini jinkaba midi aslamuu kuwa islaamay wa kaanuu waxay ahayen yucbaduuna kuwa la caabudo dad insiya caabudi jiray ag iyagu waa jin bay ahaayeen waa la caabudi jiray dad baa ilaahye ka dhigan jiray ama dee waxyaalo iyaga magangeli jiray oo caabudi jiray markaa way islaameen iyagu markay islaameen dee waxaan cibaadadoodii xataa hadday qabla alislaam la caabudayay raalli ka ahaayeen imaka raalli kama aho shaqo kuma laha iyagii baabay islaamay iyagii baabay ilaahay caabudaya iyagii baa ilaahay u dhowaanaya iyagii baa ku dadaalaya wixii rabbigood u dhoweyn lahaa markaasaan fabaqiya way baaqi noqdeen ay hadheen aladiina kuwii kaanuu ahaa yacbuduuna kuwa caabuda ee iyaga caabudi rijay yacbuduunahum calaa cibaadatihim cibaadadoodii ay caabudayeen bay ku baaqi noqdeen bal xalqiga islaam ay islaameen annafaru min aljini kooxdii jinka ahayd ba ay islaameen macnuhu kollay laba dariiqda waa inoo dambeeya waxa weeyaan dad iyagu jin ahaa oo insi kuwo kaba midi ay caabudi jireen magangelyo ay magan galaan oo shari iyo dhib kaba magan galaan ama si kale u caabudaan ba haba noqoto waanahu kaana rijaal min alinsi yacuuduuna birijaali min aljin taasoo kale isticaadada iyo magan ama dee cibaado ay caabudayeen si aayadda inooguma suganba ayaa jirtay waktigaa hore dee aanay ku nafarkan jinkii islaamin iyagii waxaan raalli way ku ahaayeen oo waaba dee taasoo waanay uba qurxinayeen tan laakiin kuwii baa islaamay cibaadadoodan shaqo kuma laha raallina kama aha iyagoo islaamo iyaguba cibaadaysanayo rabbigood caabudayo wixii uu ugu dhaweynayo laba imanaya ayaa kuwii insigaana weli si un ay u caabudayeen marka aayaddan baa taas sooba degtay iyadoo arrinkaa sheegaysa oo ah kuwan ay caabudayaan yadcuuna markaa kolley haddaan eegno ismigan mawsuul dee caidkii u laamaya ama damirkii siladii waan iskaba qadarayna oo ulaaika kuwa aladiina kuwaasoo yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayaan iyagu yabtaquuna way dalbayaan markaa yabtaquuna khabarkii baan kaba dhigaynaa ilaa rabbihim lwasiilata alwasiilata waa wasiilo qurbe iyo daaco iyo wixii u dhaweynahay ilaa rabbihim bay iyagu dalbayaan ayuhum aqrabu koodii weliba ilaahay usii dhawaayo dee aad daacada ugu fiicnaayo u saalixsanaababa ah isaguba wasiiladii dalbaya waxaana shaqo kuma laha dee kuwana waa kuwan caabudaya waxaanay raalli kaba ahayn shaqanaanay kuba lahayn xadaثnي abubakr بn ناfiع الcabdiy qala xadaثna cabdالرحman qala xadaثna سfyaan wthawri عan اlأcmaشh عan ibrahim عan abi macmari عan cabdالlahi ulaaئika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim اlwasiilaةa qaala kana nafarun koox baa waxay min alinsi yacbuduuna kuwa caabuda nafara min aljin faaslama waxaa islaamay annafaru nafarkii min aljini jinkaabaa islaamay wastamsaka linsu insigiina waxay haysteen ay ku dheganaadeenuun bicibaadatiim cibaadadii ay kuwii caabudayeen waa dad islaamayba hadda dadkana caabudayaan fanazalat waxaa soo degtay ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim lwasiilata وxadثnي بشر بن khالد qال أخبرnا محمد yعن بن جعفر عن شعبة عن سليمان بhda الاسناaد سليمانk waa مشk وxadثnي حجاج بن الشhاaعر qال xadثnا عبدالصمد بن عبدالوارث qال xadثnي أbي أbيه عبدالوارث qال xadثnا حuسين و حuسين المعلم عن qتاaدة عن cبدالله بن معبد الزimاني isagana horaynu usoo maray زimantuna waa reer رaبيcة kaba mid ah adigu waa reer bay qabiilo magaceed weeye ziman ah can cabdillaahi waa jiribun weeye ziman la odhan jiray can cabdillahi bni cutbata waa cabdillahi bni cutbata bni mascuud weeye can cabdillahi bni mascuudin waa adeerkii markaa ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim lwasiilata qaala nazalat waxay kusoo degtay fii nafari min alcarabi kaanuu ahaa yacbuduuna kuwa caabuda nafara nafar min aljin faaslama aljiniyuuna kuwii jinkaabaa islaamay walinsu aladii kaanuu yacbuduunahum insigii markii hore caabudi jirayna laa yashcuruuna iyagoon ogeyn waxaa dareemayno cibaadadoodii iskagaba jira fanazalat ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim lwasiilata bal aayadda sabu nuzuulkeedu kaa weyn baabun fii suurati bara'ata walanfaali walxashr waa in yaroo kooban oo suuradaha ama magacyo kaleu leeyihiin iyo taa ibnu cabaas bal xadiidkii weeyaanoo suurada bara'a iyo suurat lanfaal iyo suurat lxashr xadiidkan baa kulmiyey oo sidanbuu dee inay suurado iskuba dhow maha labada suuradood hore un mooyaane ayuu sheekhu ama dee tarjamadan kollay muslim ma laha xadiidkun buu leeyahay de aimadu ay tarjamadan ugu yeeleen sida nawowi oo kale xadaana abd xadaanii cabdullahi bni mudiicin qaale xadaanaa hushaym ina bashiir weeye can abi bishrin abi bishrinna in badan baan soo aragnay waa jacfar ibn abi ibn iyaas ama ibnu abi waxshiya ninkaa jacfar ibn abi waxshiya waa jacfar ibn iyaas sikaara taabiciin can saciid bni jubayrin qaala qultu waxaan ku ihi libni cabaasin suuratu tawbati manaa suuratu tawba kolley waa su-aal u weydiinayey oo suuratu tawbati dee mataa nazalat o kayfa nazalat adigu xun suuradan tawbad buu magacu ku magacaabay suuratu tawba isagoo wax weydiinaya qaala ibnu cabaas baa wuxuu idhi atawbati waa hamsadii istifaamka iyo dee hamsadii iyadoo asha ay lahaydba ee hamsatu wasliga ahayd oo meeshii kulmay atawbati ma tawba ayay tahay ood leedahay waa suuratu tawbaad ku magacaabaysaa qaala ibnu cabaas baa hadalkii leh bal hiya alfaadixatu suuratu tawba maahe waa alfaadixa oo macnaha waxa weeye dee suuratu tawba waa tan la yidhaaho waxaana wacala alaaati aladiina khulifuu adigu waa dee aayaadkii tawbada ee saddexaa tawbadoodii iyo laqad taaba allahu cala nabiyada waa ta aayaadkaas baa suuratu tawba laguma magacaabay ibnu cabaas baa le dee tawbadii inay kuma soo aroorto ma inkirsana ee wuxuu leeyahy magac kaga awleysan baa jirta ama magaceedu in laydha alfaadixa waa tii wax fadeexaynaysa kale magacyada ay leedahay bay kaba mid tahay tan alfaadixa maxay u tahay oo alfaadixa uu leeyahay dee jaanibkanaa badan aayaad kala duwan baa tan kuba yimi oo maa zaalad kamay suulin tanziru inay soo degayso waa suuradda dhexdeeda wa minhum wa minhum de waa tan kusoo noqnoqota munaafiqiintii iyo sifaatkoodii lagu sheegaya waxaa kaba mida kuwa de waxa weya wa minhum man yalmisuka fi sadaqaat adigu de waa tan bal waminhum man yaqul idan lii walaa taftinii adigu waa tan wa minhum wa minhum wa minhum iday inay soo degayso wa minhum wa minhum may ka suulin oo kolba wa minhum ay soo degayso wa minhum ay soo degayso iyada ka warramaysa dad tilmaantood iyo sifadood waana dad dee waciid iyo halaag iyo dambigood iyo waxyaale ay ugu yimaadeen halkan xataa danu ilaah dadkii waktigaa joogay ay soo degaysa ay u maleeyeenba allah yabqa mina axadun saxaabadii ay u maleeyeen inaan cid naga hadhaysaaba jirin macnaa ruux kastaba ay wax ka sheegi doonto ay fadeexayn doonto ila alla anta waa ti mukafafadahay anushaaniya laa yabqa inaanu hadhayn mina xaal nagana mid yahay axadun axad ilaa dukira fiiha in lagu sheego mooye macnaa waxay u maleeyeenba markii wa minhum ay ku badnaatay wa minhum wa minhum in dee dhammaanba dadka lagu wada sheegi doono la wada fadeexayn doono taas sanbaabay dee suurat lfaadixa ay uga mudantay in suuratu tawba laba idhaaho bal taasi waa mid marka maxaan ka faa'idaysanaynaa suuradan dee tawba magacyadeeda inay suurat lfaadixa faadixa iyo baraa iyo ee magacyo kale oo waxoogaayana culimadu ama kutubta tafsiirka way nooguba suganta ay leedahay qaala wuxuu yihi markaa saciid baa odhanaya qultu waxaa ihi suurat lanfaali na suurat lanfaalna bal kaba waran qaala wuxuu yihi markaa tilka suuratu bedrin suuraddaas suurat lanfaal waa beder suuradii macnuuna waa maxay suuradda inteeda haddii la idhaago bilowgeeda ilaa dee inteeda badanba waxay ku tacalluqsanayd kuna soo degtay beder oo anfaashanna waa beder wixii la helay qanaa'imtii ahaa taas baabay dee kaba warramaysay marka halkaa la dhaafana muslimiintii iyo beder la kulankoodii iyo sida dee bal matalan ay uba kulmeen iyo iyo waxyaalo badan oo kala duwan iyo wixii ay muslimiintu markay baxeen ay rajaynayeen oo inay safarkii laba kulmaan dee ay nacayeenna daata shawka laakiin ilaahay dee halkan qacaa kheyri meecaad kuba kulmiye umuurihii badnaa adigu waa tan suuraduba guud ahaan inteeda badan beder bay kaba warramaysaa bederna way kusoo degtay marka waa suuratu bederin iyaduna qaala wuxuu yihi saciid baa odhan qultu waxay falxashr bal iyaduna ka waran suurat lxashr qaala wuxu nazalat fii bani nadir iyaduna reer bani nadir bay kuba soo degtay oo dee kol buu suuratu badnadir riwaayaadka qaarkood u yihi xashriba maaha macnaa xashrigan dee suuraddu kolley waa kan dee awalilxashri uu kuba soo arooray xashrigaasi maaha xashrigii qiyaamo iyo dadka lasoo bixinayo taas maaha ama xashirgii calaamaadka saacadda kuba jiraynu soo maree ee naartu ay dadka dabada ka kaxaynaysa waktigaa wixii jooga midna ma aha ee xashirgani waa reer bani nadir bixintoodii markii ay iyagu cahdigii buriyeen ee dhibtu xaggooda ay kaba timay dooneen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inay jiraan ugu dambayn markii dambe in diyaartoodii laga saaray liawali ilxashr oo markaa dee iyagii markaa dhulkoodii ay kaba tegeen ama dhulkay degenaan jireen oo dee laga saarayba markaa taas bayd marka wixii kale ee bilfay iyo sida loo qaybinayo iyo qoomkaa hore aqaladooda gacmahooda ku baabiinayeen ee aqalkii bay duminayeen si ay albaabka iyo waxaan ugalaba baxaan oo waa taas yukhribuuna buyuutan biaydihim aydi lmumin bal kuwaas oo dhami reer bani nadiir bay ahaayeenoo markaa ghazwadana ama suurat lxashrina waxaa suuratu bani nadir weeye ama reer bani nadir bay kuma soo degtiyo umuurahood iyo shu-uuntood oo suuradda bilowgeeda ilaa inaheedan ilaa xataafe iyo waxyaalahaas oo dhami iyo waxa weeyaan waxay ku tacalluqsanayeen reer bani nadir bal markaa waa magacyadii suurooyinkan suuratu anfaal beder bay kuga soo degtay suuratu lxashri reer bani nadiir baa dee mucdamkeedu kaba hadlaya suuratu tawba waxaa kuba badan dadka munaafiqiinta ahaa fadeexayntoodii iyo sifaadkooda xunxun sheegitaankeeda oo suuratu lfaadixa ayaabay magacyadeedu tahay waa inta bal maalan markaa xadiidka inooguba sugan baabun fi nuzuuli taxriim alkhamr labada baab baa inoo hadhi doona insha allahu tacaala biidn illahi tacala habeen dambe ayaa khitaabka labadaas ay noqon doonaan wallahu subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrim